dhulkiisa uu shaqeeya wadaad jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wada jir anigoo cabdishakuur ali axmed ayaa idiin soo jeedinaya qodobada aannu idiin heynana waxaa ka mid a dowladda federaalka soomaaliya oo ku howlan sidii adeegyada bulshada ay u gaarsiin lahayd deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose oo dhowaan loo xoreeyey maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab sida dowladda ay sabiidii caanoo leh ee shacabkeeda ula dhaqantay ay uga qayb qaadatay in dibudhis loo sameeyo in nalal loo geliyo in noloshii lagu soo celiyo si la mid ah meel kastoo ay dowladda tagto waxaannu idiin soo gudbin doonaa warbixin iyo weliba waraysiyo ku saabsan xaaladda beriire ee gobolka shabeellaha hoose iyo weliba deegaanadii ka horreeyey ee lagala wareegay maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab waxaad kalood maqli doontaan waa sidee doorka dowladda federaalka soomaaliya ee daadejinta adeegyada bulshada arrimaha bulshado dhan qeybeeda kala duwan ha ahaato caafimaadkii ha ahaato xuquuqul insaankii ha ahaato waxbarashadii ha ahaato biyihii iyo biyigelintii waa meesha ay ugu muhiimsan tahay in dowladda raadkeeda in laga helo wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xaamud ayaa inooga warramaya iskuduwadda howlaha ee lagu dadejinayo adeegyada bulshada iyo mashaariicda doorka ay ka qaadanayso dowladda federaalk soomaaliya sanad kadib ololaha cafi saameyn intee la eg ayuu ku yeeshay bulshada soomaaliyeed guusha aan maanta gaarna waxaan dhihi karaa waxay tahay in dadku ay wanaag ka hadlaayaan aan iscafinno waa qayb cibaadada ka mid a ilaahay aan cafis weydiisanay dadkeenna aan dhibaatada u geysanay iyo dadkii noo geystana cafisna waa siinay cafisna waa isweydiisanay taasaa ah guul la taaba karo inaan wanaag ka hadal waxaan idiin soo gudbin doonaa cafiska iyo weliba doorka uu ka qaadan karo dib u heshiisiinta iyo weliba nabadeynta dadka soomaaliyeed ee dal iyo dibad ku kala irdhooba waxaa barnaamijka soo saaray maxamed nuur macalin maxamed qays cali shire ayaa farsamaynaya waa mar kale iyo barnaamijka wada jir waa tahay deegaanka beriire ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xoogga dalka ayaa dhowaan kala wareegay maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab howlgalka ay ciidamada kula wareegeen kadib waxa ay galeen xasilinta iyo xaqiijinta ammaanka deegaanka dhowaan waxaa halkaasi tegay wafdi heer sare ah oo ka socday dowladda federaalk soomaaliya si ay ugu kuur garaan sida ay tahay xaaladda deegaanka dhibaatada ugu weyn ee dadka beriire haysata waa burburka boondada beriire oo ay burburiyeen maleeshiyada al-shabaab sanadkii laba kun toddobiyo tobankii si ay u cunaqabateeyaan dadka deegaanka dowladda federaalk soomaaliya waxay ballan qaaday in dib loo dhisayo boondadaasi wafdigii dowladda ee dhowaantaga waxaa hogaaminayey wasiirka gaashaandhigga soomaaliya waxaana qayb ka ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka caafimaadka wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo mas-uuliyiin kale oo ka kala socday wasaaradaha dowladda sida wasaaradda gargaarka wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya hay-adaheedu ay ka shaqaynayaan sidii adeegyadii loo baahnaa loo gaarsiin lahaa deegaanka beriire si la mid ah deegaanadii ka horreeyey ee sabiid iyo caanooleh oo isla gobolkaasi ka tirsan oo la gaarsiiyey adeegyadii asaasiga ahaa ee nolosha muhiimka u ahaa
waxaa naga go'an in dalkaani wakhtiga yar oo haray in aan ka xurayno cadowga ummadda soomaaliyeed runtii ummadda soomaaliyeed inuu dhibaateeye go'aansaday uusan kala baxsanaynin kan dowladda u shaqeeya iyo midka shacabka ab taas waxaa daliil idan ah reer bariire waxay ahaayeen dad masaakiina beeraley ah oo maanta beerahooda ay jooga dhibaatadaay u geysteen maanta waa muuqataa insha allahu tacaalaa sida dowladda ay sabiidii caanoo leh ee shacabkeeda ula dhaqantay ay uga qayb qaadatay in dibudhis loo sameeyo in nalal loo geliyo in noloshii lagu soo celiyo si la mid ah meel kastoo ay dowladda tagto waxaa ka go'an iyadoo kaashanaysa wasaaradaha ee arrimahaasi quseeya hadday ahaan lahayd wasaaradda caafimaadka hadday ahaan lahayd wasaaradda arrimaha gudaha hadday ahaan lahayd wasaaradda gargaarka hadday ahaan lahayd wasaaradda amniga go'aanada dowladda ay qaadatay waxaa ka mid ah meelahaas la tagay in local police force laga sameeyo shacabka soomaaliyeed shabeellada hoose gaar ahaan bariire waxaan idin sheegaynaa in wixii hore ay jiri jireen maanta aysan jirin meelihii aan tagna nolosha lagu soo celinayo oo ciidanka loo soo kordhinayo horeyna aan u soconayn dib u laabasho aysan jirin nimankan cadowga ummadda soomaaliyeed ah oo runtii idinku dhibaateeyey deegaanadiinna warkooda ha qaadanina marka la shaqeeya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta soomaaliya isaaq maxamed maxamuud oo wafdiga dowladda qayb ka ahaa waxa uu barnaamijka wadajir u sheegay in wasaaraddu ay ka shaqaynayso isku xirka hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya si dib loogu soo celiyo deegaanka berire adeegyadii bulshada loona gaarsiiyo mashaariicda asaasiga ah ee deegaankaasi lagu xasilinayo deegaanada xasilintooda waa tan haddaan u joogno aan u socono waa markaasna waa laga shaqeeyaa waa tan haddaan ku sheegaya haddii ay ilaahay ka raali noqdo wasaaraddii dhanaan isugu keenaynaa wasaarad kastaba hawsheeda ka gudun doontaa meeshaan wasaaraddii waxbarashada waxay samayn doontaa iskuulladay dhisaysaa wasaaraddii caafimaadka waxay dhisi doontaa isbitaaladay dhisi doontaa annagana waa waa isku xirkii hawshaa ka shaqaynaynaa maamulladii loo dhisaa si wanaagsan maamullada dadkii ay soo doorteen ay raalli ka yihiin aa meeshay ka howlgeli doonaan waxaan iskaashan doonaa maamul goboleedka iyo aniga iskaashan doonno wax wanaagsan ayaa loo qaban doonaa dadka insha allahu ilaahay ka raalli noqdo wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed siciid cabdulaahi waxa uu sheegay in wasaaradda caafimaadku ay diyaar u tahay in adeegyadii caafimaadka ay gaarsiiso deegaanka berire islamarkaana dadka looga baahan yahay in ay la shaqeeyaan ciidamada xooga dalka ee xaqiijinaya amniga deegaankaasi reer bariira waxaan leeyahay dowladda ha lala shaqeeyo ciidanka ha lala shaqeeyo raggan dhiiggooda halkan ku bixinaya ha lala shaqeeyo dad wakhtigooda gabaabsi oo dhammaaday wakhtiyaan lagu dhuminin beerihiina ilaahay hadduu yidhaahdana waan aragnaa wakhtigii waxaa la joogaa beerashada ilaahay hadduu yidhaahdo nabad idinkoo ku beertaan rajaynayna annaga ka wasaarad ahaan markaan usoo laabana wasaaradda caafimaadka diyaar ayay u tahay wixii adeegya oo dadka deegaanka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ay u qabanaysay inay u soo celiso deegaanka inay idin garab istaagto ilaahay hadduu yidhaahdo taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliya jenaraal odawaa yuusuf raage oo deegaanka ku soo dhoweeyey mas-uuliyiinta kala duwan ee gaare waxa uu sheegay in ciidanku ay xaqiijiyeen amniga loona baahan yahay in wakhtigan wixii ka dambeeya la dedejiyo adeegyada ay u baahan yihiin dadka deegaanka oo ay ku jirto dib u dhiska boondada berife muxuu aha ii sheege guud ahaan golihii xukuumadda maamulkii gobolka iyo marti sharafta kale ay halkan ugu soo booqdaan aadaan ugu faraxsanaa runtii taas maxaa ma ahan markii koobaad waa waqtiyo badan oo isdaba joogahay taas waxay ku tusinaysaa muhiimadda ay muxuu ahaa ii sheeg iyo muraalgelinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya la siinaayo lalana garab taagan yahay waxaana rajaynaa insha allahu tacaala meeshaan aan maanta ku sugannahay waqtigan wixii ka horreeya anaga ay saldhig noo ahayd laakiin waxaan rajaynaa wixii hadda ka dambeeya inay golaha wasiirrada ay saldhig u noqon doonto annagana saldhigeennin kale aan hore ka raadsan doonno inta naga sii horraysa aan ka sii raadsan doonno ilaahay idankiis waxaan rajaynayaa booqashadaanu inay sababi doonto in muxuu ahay ii sheege waxyaabaha yaryarka ee meesha ka jira ay ugu horreyso bariijkana ugu horreeyo la samay doono taasina ay soo celin doonto noloshii bulshada ee deegaanka hadda aan ku sugannaha runtii gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan najax oo waraysi gaar ah siiyey barnaamijka wadajir waxauu kaga warramay bal sida xaaladda ay tahay waxaana markaas oo uu taagnaa boondada berire ee gobolka shabeellaha hoose xilli cabirkeedu uu soconayay si dib loogu dhiso ayaan weydiina bal muhiimadda dadka deegaanku ay u leedahay dhismaha boondadani oo al-shabaab ay burburiyeen sanadkii walaal waa mahadsan tahay marka ugu horeysa waa idinsoo dhaweynayaa kusoo dhowaada deegaanka bariire ee degmada awdheegle oo runtii mar dhow uu soo gaaray iftiinkii dowladnimada kooxihii cadowga ahaa ee halkan munkarka iyo mugdiga ku hayay nolosha shacabka gobolka shabeellaha hoose ayaa laga saaray halkan oo waxaa ka xoreeyay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo runtii shaqo fiican ka haya gobolka iyo maamulkooda isku duuban sidaad hadda ujeedid buundadan waxaa la dumiyey labada kun toddobiyo tobankii bishii sebtembar waxaana bartilmaameysaday kooxaha cadowga ah ayagoo uga dan lahaa inay cawriyaamiyaan nolosha dadka shacabka ah oo runtii ay ku tiirsanayd isku socodka labada dhinac ee magaaladan magaaladii ayay go-doon geliyeen shacabkii ayay runtii ku kalifeen inay ka qaxaan guryahoodii beerahoodii deegaankoodii deegaankii waxay dhigeen meel runtii waxay ahayd beriire wax soo saarka aada ugu fiican oo dhinaca beeraha wax soo saar la-aan ayay dhigeen dadkii shacabka ahaa ayay shaqo la-aan ku rideen ayagoo runtii dad wax soo saarka ku fiican ahaa sidaa ujeedid halkan waxaan u joognaa inaan buundadan dib aan u dhisno noloshii dadkana dib loo soo celiyo marka buundadan saameyn intay leeg ayay ku yeelatay dadkii deegaanka ku noolaa markii ay argagixisadu dumiyeen wax badan bay u dhintay sidaan kuu sheegay wax soo saarkii deegaankan lagu yaqaanay oo dhan ayaa baaba-ay sidaad arkaysid isku socodkii gaadiidka iyo dadka ayaa kala istaagay magaalada labadeeda dhinacba iskuma socon karto een noloshii dadka oo dhan ayay runtii dhibaato xoog leh ku keentay waxbarashadii ay saameyn ku yeelatay ee ganacsigii iyo iyo dhan walba oo nolosha ah ayay dadka shacabka halkan runtii duminta buundadan la dumiyey ay ka saamaysay een waxaan rajaynaynaa mar dhow insha allahu tacaala in buundadan een siday ahaan jirtay ise ka fiican loo dhiso een nolosha dadkana caadi ay kusoo laabato haddii allayd waayahay marka een ee howlgalladan gobolka ka soconaya hore sabiida loo xoreeyey caanoole hadda beriid aanu joognaa oo iyana ciidanka xoogga ay xorey- xoreeyeen marka ka warran maxay kula tahay inay uga duwan yihiin howlgalladii hore ee gobolka laga sameeyey ee deegaana lagu xoreeyey haddana dib argagixisadu ay u qabsadeen inkastoo hadda howlgallo xooggan oo ay ee dadaallo ay soconayaan oo ciidanku ay wadaan Een, walaalo waa maxsan tahay howlgaladan iyo howlgaladii hore runtii ciidamada mar walbaba howlgaladooda mid la dhaliilsan kara ma ahayn een, midba midka ka dambeeya in waxbaa laga baranayay Ee, howlgaladan hadda gobolka ka socda waa howlgal ee, si aada looga soo shaqeeyey ee, dowlad ahaana laga wada fariistay oo een, runtii een, waa saddex qaybood howlgalkan waa cadowga in laga xoreeyo ee, meelaha ay runtii ay ay gacanta ku hayaan oo shacabka ay ku dhibaataynayaan een, ay dowladdana ay ee, si dhab ah ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay halkaas u degaan ee, maamulka iyo ee, oo maamul ee, rasmi ah oo deegaanka ka soo jeeday in loo magacaabo kadibna in een, qaabiyaashii dhaqaalaha ee dhinaca nolosha asaasiga hadday ahaan lahayd caafimaadkii waxbarashadii iyo gargaar bani aadinimada shacabka la gaarsiiyo marka howlgalkan wuxuu kaga duwan yahay howlgaladii hore howlgalkan ilaa qofka ugu dambeeya ee waxaa naga go-on inaan gobolka een, een, la qaybsano dhibka dadka shacabka soomaaliyeed oo aan u tegayno ciidamada ciidamo dib u laaban doona haba yaraatee maaha maamulku maamul dib u laaban doona maaha ee, shacabka iyo odayaasha iyo dadka deegaanka ka soo jeedana waxay diyaar u yihiin inay ciidankooda iyo dadkooda iyo dowladoodaba ay la dhintaan waayahay ugu dambeyn guddoomiye dadka gobolka ee, ilaa hadda beriire ee, sabiid iyo caanole ayaa la xoreeyey hore gobolka qaybo badan oo ka mid a intiisa badan xor buu ahaa meelo yar bay al-shabaab uga haray laakiin dadku inay ciidanka la shaqeeyaan ee, guddoomiye gobolka tahay xog xog baad ka haysaa intee la eg tahay doorka dadweynaha ee howlgalladan soconay Ee, aad iyo aad aad u mahadsan tahay ee, waa su-aal aad u fiican ee, sidaad dareemaysid ee, gobolkan shabeellaha hoose een, wuxuu uga duwan yahay gobolada kale ee soomaaliya waa markii ugu horeysay taariikhda hadda aad arkaysid ee meelihii annaga aan booqanay dadka soomaaliyeed ee degmooyinka ku nool iyo tuulooyinka oo runtii si cabsi la-aan ah intay bannaanka usoo baxaan dowladoodii soo dhaweynaya ee sacabka kusoo dhaweynaya ee calalayska kusoo dhaweynaya ciidamadoodii soo dhaweynaya ee sidaad ka warhaysa meelihii hadda ay laga saaray shabaabka waxaad og tahay dadka inay sidoodii u degan yihiin bal ayba kusoo siyaadeen oo deegaano hor leh kale laga dhistay een, kaalinta shacabka gobolkan shabeellaha hoose ee howlgalka hadda ka socda gobolkan waa kaalin shacab waa kaalin ciidan waa kaalin maamul waa wax fududeeyey in shabaab meel walba ay joogaan la ogaado lagu bartilmaameedsado loo tago insha allahu tacaala iskaashigaasna wuu socon doonaa haddii allayda
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan najax oo barnaamijka wadajir u waramay ayuu ahaa barnaamijka wadajir ayaanu ku guda jirnaaye markanna xasilinta dool intee leeg ayay dowladda federaalk soomaaliya ku leedahay iyo sidii adeegyada muhiimka u ah nolosha loogu daadejin lahaa deegaanada fogfog ee gobolada dalka muxuu yahay qorshaha ay dowladdu samaynayso shirkii lagu qabtay magaalada muqdisho ee xasilinta dalka looga hadlayo ay ka qayb galeen dowladda federaalk soomaaliya hay-adaheeda kala duwan iyo dowladaha xubnaha ka ah kadib ayaa soo saaraha barnaamijka wadajir waxa uu la kulmay wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xaamud oo uu ka waraystay shirka xasilinta iyo doorka ay dowladdu ku leedahay sidii adeegyada bulshada loo gaarsiin lahaa gobolada dalka iyadoo la shaqaynaysa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka
waa shirkii billaha ahay ee wasaaradda arrimaha gudaha ay soo qabanqaabin jirtay eh, oo loogu talagalay xasilinta soomaaliya oo ah in la daadejiyo eh, maamulada eh, eh, dowladda in loo daaji- dadejiyo degmooyinka iyo gobollada ay ka kooban yihiin waddanka eh, dhammaantooda eh, waa eh, waa mashruuc soo socday eh, eh, dhowr sano hadda ay ay liid ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha ayse kula jiraan wasaarado kale ay ka mid yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada iyo eh, dadka internationalka ama saaxiibada soomaaliyeed ay ay un-ka ka mid tahay ay la soo fadhiistaan iyo hay-adaha fuliya mashaariicda laga qabto midda ugu muhiimsan waxay tahay waxaa waaye marka ay dowladda ay ka nadiifiso nimankan xagardiidka ah ee dhibta ku haya soomaaliya meelaha ay ay ku hareersan yihiin marka laga saaro in la geeyo gacanta dowladda in la geeyo meelaha sida ugu degdegsiyaha badan si loo abuuro isbitaaladii si loo abuuro maamulkii degmada maxaa la dhihi jiray waxbarashadii loo soo celin lahay adeegyadii bulshada loogu soo celin lahay meelahaas marka waxaa naga caawiyaa hay-ado fara badan oo ay soomaaliya ay saaxiib la tahay ayagana way soo fadhiistaan waxaa lagu kala warqaataa marka progresskii ama wixii lasoo gaaray ilaa hadda bishii lasoo dhaafay horumarkii ay sameeyeen maamul goboleedyada ay ka mid yihiin samaynta dowladaha hoose samaynta degmooyinka maxaa caqabadoo jira maxaa laska kaashan karaa maxay dowladda dhexe ay gacan ka siin kartaa maxayse internationalka ama saaxiibada soomaaliya ay gacan ka siin karaan waa marka waa meel isugu yimaado lagu kala warqaato laguna kala ogaado waxyaalihii soo qabsoomay iyo waxa u baahan inay qabsoomaan iyo hadday caqabada soo baxeen caqabadaha maxay yihiin aan sidee looga hortegi karaa
mudane wasiir waxaa jirtay in dhaqaalo fara badan oo lacag lagu qiyaasay milyan ay u qoondaysay dowladda federaalk soomaaliya howlaha xasilinta hay-adda u s aid kulankii ay yeesheen ra-isul wasaaraha iyo madaxa hay-adda gargaarka caalamiga ah ee horumarinta ee maraykanka ee muqdisho yimid ay dowladdu ku casuuntay mashruucyada xasilinta raje intee la-eg ayay leeyihiin sanadkan ma neejixi doonaan mise isbedel ayaa ku imaan doona howla xasilinta waa laga gudbayaa barnaamij kale ayaad soo wadaan horta waa horumar weyn inay u s aid soddon sano kadib ay xafiiskeedii dib uga furato magaalada caasimadda ee muqdisho mashaariicda la keenayana waa mashaariic lagu wada isla wada ogyahayoo horumarinta soomaaliya gebi ahaanteeda loogu talagalay waxaa jiro wasaaradihii federaalka jiro oo ayaga gacanta ku hayo lagama maarmo waana muhiim inay maamul goboleedyada wasaaradooda ka tirsan inay qayb ka yihiin dejinta mashaariicdaas iyo sida loo fulin lahaa annaga waxaana laga rabaa inaan xaqiijino in wixii dowladda la siiyey in si ay la ogyahay ay ku baxeen xisaab xir ay imaan karto in waa dhammaatay waqtigii inta lacag lasoo qaato oy dowladda gacanta dowladda dhexe gacanta ku qabato ama dowladaha la siiyo aan laisla xisaabtamin annaga waxaan raalli diyaar u nahay ra-isul wasaarahana dhowr jeer ayuu ku celiyey meelka meel walban wuula taageen inuu asaga diyaar u yahay in asaga lala xisaabtamo annagana waxaan nahay isla xisaabtankaas aan annagana lagu samaynayo annagana isku samaynayna inay tahay mid loo daadijiyo maamul goboleedyada oo wixii mashaariic loogu talagalay in shacabweynaha soomaaliyeed uu gaaro uu gaaro ha noqoto iskool la dhisaayo ha noqoto jid la la la la samaynayo ha noqoto ceelal la qodaayo waa inay noqdaan mashaariic waxaa jiro sidaa ula socotahay tubaha qaranka ah oo ay xafiiska ra-iisul wasaaraha laga daadihiyo arrimahaas oo dhanna waxaa looga hadlaa guddihoosaajyada wasiirada xagga arrimaha bulshada xagga horumarinta dhaqaalaha xagga siyaasadda loo dhan yahay iyo xagga amniga iyo cadaaladda waxaasoo dhan waa mid ay ra-isul wasaaraha uu daadihiyo uu hogaamiyo annagana ka wasiir ahaan ula shaqeeyo ra-isul wasaaraha iyo wasaaradaha maamulkooda dadka gacanta ku hayana aan la rabo inaan fulino sidii loogu talagalay oo ah inaan annaga shacbiga u shaqayno ay gaaraan wixii loogu talagalay oo deeq oo bannaanka nooga yimaada garta wasiir waxaa laga hadlay horumarka ama qariidada road mapka dhaqaalaha maxaa lagu xushay in ajendaha shirka lagu soo diro qodobkan hadda dhaqaalaha waa ajendada ugu muhiimsan hadduusan dhaqaalo jirin wadanka amnina ma sugi kartid arrimo bulshadana horumarin kama samayn kartid marka in arrimaha dhaqaalaha la hormariyo waa briority ugu weyn ra-isul wasaaraha sanadkii ugu dambeeyey iyo ka horba uu ka shaqaynaya hadduu og tahay inaan heerarkii aan ka soo gaaranay maxaa la bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ay meel fiican noo marayso soomaaliya lagu ammaanay sida ay uga warqabto ay dadaalna ugu samaysay in shuruudihii lagu soo xiro dhan inay si fiican uga soo baxday shuruudaha waa badan yihiin waana ka soo baxnay haddana waxaa jira shuruudo kale oo sii socon doona ilaa iyo ka bisha february hadday soomaaliya gaarto meeshii aan rabnay inaan gaarsiino aan soo fulino shuruudahaasi soomaaliya waxaa u furmi doonaa dunida caalamka inay deyn ka qaadan karto inay inay heli karto mucaawino fara badan ay ayaga toos u maamulan karto oo aan loo soo marinaynin hay-adaha caalamka marka dadaalkaas faraha badan loo marinayo horumarinta dhaqaalaha wuxuu wuxuu wuxuu u yahay saldhig weyn horumarinta arrimaha bulshada wuxuu saldhig weyn u yahay horumarinta amniga iyo cadaaladda wuxuu saldhig weyn u yahay horumarinta siyaasadda loo dhan yahay oo ah meelaha soomaaliya u baahan tahay inay aad uga shaqayso duulaha raallikaya mashruucyada ka sukow in ay jiraan wadiiqooyin loo maro qaabkii wax lagu horumarin lahaa ummadda lagu gaarsiin lahaa barnaamijka tubaha oo micno badan oo ku saabsan oo ummaddu ay si weyn ugu hanweyn tahay xukuumaddana ay ka shaqaynayso qaybteeda arrimaha bulshada gaarsiinta adeega asaasiga ah ee bulshada u baahan tahay sidee u socotaa howshaas tubta arrimaha bulshada waxaa ku wada jira wasaaradaha ka shaqeeyo arrimaha bulshada oo dhan qeybeeda kala duwan ha ahaato caafimaadkii ha ahaato xuquuqul insaankii ha ahaato waxbarashadii ha ahaato biyihii iyo biyigelintii waana waa meesha ay ugu muhiimsan tahay in dowladda raadkeeda in laga helo maxaa yeelay haddaysan dowladda adeegyadaasi bixin karin dowladdu waxay macna ku fadhinaysa male marka inay ay gacanta ku soo dhigto inay adeegyadii loo asaasiga ahaa la baxsho ay ma aha keliya in maamul goboleedyada laga baxsho ma in degmooyinka maamul goboleedyada kuwa ugu xunxun inay gaarto waa muhiim hadda waxaan wadnaa arrimaha arrimaha biyaha oo ra-iisul wasaaraha aad muhiimad u siinaayo oo ah in soomaaliya ay dhib ku tahay in ay biyaha kaydsato marna waxaan la tabanaynaa inaan abaarana soo hayano biyo aysan jirin markay biyihii yimaadaanna waxaa biyihiiaa soo fatahaya waxay ku dhacayaan dhibaatooyin waxay u gaarsiinayaan beerihii iyo dadkii marka hadda waxaan ka shaqaynaynaa master plan oo shan sano socon doono oo ay nagala qaybgalayaan hay-adaha ugu waaweyn maxaa la dhihi jiray adduunyada in la sameeyo biyo xireenno waaweyn iyo in la sameeyo kaydkas biyaha sidii loo samayn lahaa marka stari baa socda beedhaba hadda waxaa laga sameynayaa stari maxaa la dhihi jiray daraasad ilaa iyo toddobaatan iyo toddoba milyan dollar ku bixi doonto oo ay laga caawin doono in master plan loo sameeyo waxaan rabnaa inaan kismaayo u sameyno inaan garow u sameyno inaan jowhar u sameyno inaan gaalkacyo u sameyno inaan dhuusamareeb u sameyno waana muhiim inay dowladda ay arrimahaas bulshada gacanta kusoo dhigto hadda arrimihii siyaasadda loo dhan yahay way socdaan sidii loogu talagalay ku socdaan arrimihii dhaqaalaha waxaan guddoonsaada dhaqaalaha sidaan kuu sheegay waa meel fiican ay soomaaliya ka ramaysaa ka maraysaa hadda waxaan xoogga saaraynaa inaan samayno road mapkii boqol iyo siddeetan iyo sideed hortabiyeen ayuu leeyahay ama ama maxaa la dhihi jiray halbeegyo boqol iyo siddeetan iyo sideedkaas inaan ka soo baxno aan markaan taanku noo dhammaado ilahi raalli ka yahay aan dhammaystirno dowladdu soo socoto soomaaliyeed ay haysato waxay ku faanto oo shacbigana ay yidhaahdaan dowladdanadii ayaa noo samaysay annagoo caawis annagoo dabcan isticmaalayna saaxiibadanada gacanta nagu siiya dhaqaalaha waddanka inuu soo kor waqtigay qaadanaysaa dhaqaalaha waa nagu yaryahay caawinaadana soo gelaysa laakiin waxay u baahan tahay in si hufan loo maareeyo in si hufan oo daacad ay ku jirto oo qof walba uu arkaayo meesha shilinka dowladda soo gasha uu ku baxaayo in la mariyo hadduu cunugaas bakool degan uu u baahan yahay in iskool loo furo ee lacag ugu jirto waa inaan annaga dadkii mas-uulka u qaaday ahanahay inaan xaqiijino in iskoolkaas laga furay inuu macalin leeyahay inuu iskuulka aado inuu hooyadiis iyo aabihiis ay haystaan daruufadaha in laga baxsho ay cunugaas qurac ku soo cuni kara subaxii marka iskoolka aadaya uusan asagoo gaajoonin aad marka waxyaalahaas oo kan waa waxyaalahaan siinayna ahmiyadda ugu weyn ee hadda sanadkaa soo socda dulaha raallikaya barnaamijkan raadiyo wadajir ee ka baxaa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo wadajir beige ee si toosa lagaga dhageysanayo si gaara waxa uu ka hadlaa xasilinta iyo maamul samaynta golayaasha deegaanka dowladda federaalka soomaaliya waxa ay samaysay dadaalka dheer muuqda laakiin dhinaca marka laga hadlo xiriirka dibadda ma jirto wax fariimo ah sidii hore loogu bartay dowladihii ka horreeyey ama roo ama ku qanacsanaan la-aan marka hogaansanaantaas iskuduubnidaas iyo wejiga ee dowladda iyo caalamka marka la fiiriyo maxaa u malaynaysaa in ay ugu wacanta wallahi aniga hadda caalamka iyo soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir aad u wanaagsan ammaanta soomaaliyana meel walba hadda laga sheegaa dadaalka ay samaysay annaga ma xaqireen inay dowladihii naga horreeyeyna ay waxqabad la yimaadeen wax soo qabteen laakiin aniga waxaan maqaadi ka ahay in dowladdan ay ay har iyo habeenba usoo jeedo inay dadaallo ku bixiso in wejiga soomaaliyeed ee laga aaminsan yahay dibadda uu isbedelo wejiga soomaaliyeed ama dowladda soomaaliyeed laga aaminsan yahay maamul goboleedyada in la bedelo in qofka shacbiga uu dareemo inuu dowlad leeyahay inay dowladda usoo noqotay inaan anaga xaqiijino sidaan hore kugu sheegay in dowladaha soo socdo ay noqdaan dowlado sii wadi doono waxyaalaha annaga aan aan asaaska u noqonay aan cudubada u aasnay oo ah in sharciga laga dambeeyo in qofka muwaadinka xaqiisa la dhooro in qofka amnigiisa la sugo in qofka uu heli karo meel uu ku ganacsado iyo inay caruurtii soomaaliyeed ay iskuul aadi karaan ee caafimaad ay haystaan hadduu ilaalin wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xamuud ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka wadajir uga warramayay doorka dowladda ee daadejinta adeegyada bulshada haddaba wada shaqaynta dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba dowladaha xubnaha ka ah ee arrimaha xasilinta iyo daadejinta adeegyada bulshada muhiimad intee leeg ayay leedahay mustafa cabdulaahi waa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya soo saaraha barnaamijka wadajir ayaa la kulmay oo ka wareystay sida dowladda dhexe iyo weliba dowladaha xubnaha ka ah ay uga shaqaynayaan mashaariicda xasilinta sidii loo gaarsiin lahaa deegaanada gobolada dalka si gaar ah koonfur galbeed soomaaliya iyo muhiimadda ay u leeyihiin
runtii unuka wasaarad ahaan oo koonfur galbeed waxyaabo badan aan ka hadalnay wayba aan ka hadalnay bilowlaha dhaafay waxyaabaha nin qabsoomi oo ku mid haayeen xasalinta tusaale ahaan barnaamijka oo shabeellada hoose gaar ahaan wallaweyn meelaraayus wadada karis lafadaha oo weliba qorshaha ninka jarta four point five camal oo kilometers iyo barnaamijka caanoole iyo bariire iyo barnaamijkaasaytin wala ku wada hadlay qaabkii xasalinta iyo barnaamijyada lindeer siifada iyo meelaraayus saas oo kale gobolada baay iyo gobolka bakool saas oo kale naftar jogel ka hadlay tusaale ahaan waxyaabaa oo xasilinta ku socota degmooyinka wayba ku mid ah diinsoor ayaa ku mid ah gobolka baay saas oo kaleed xudur iyo meeleraayus haatan wayba fadahayna ceelberdan naftirje mardhow intiyan nambaha waxyaabaa unu ka hadalnaya ku mid ah ceelberdan war ha dhisi doona kubacdiyan marka la hadhisano barnaamijyada oo xasilinta stabilization programs lankaasoo wala jeedon saas oo kale waliba waahe iyo degmooyin kale eed iyadan far badan oo hata qorshaha ninka jar intii uma samayna runtii waxa ay sharciyeed iyeed muhiim ah waana wax wax soo saar oo shirkan wax soo saara lahay wad badan waa iska rahay wal badan la qorsheey wal badan wal ku wada haday
agaasime waa mahadsan tahay marka si loo fiiriyo af soomaaliga waa may maxatri intaas adigoo ah haddii aad heli karisid inaad noo raaciso incase dadka ku dhegaysanaya qaarkood waxaa laga yaabaa dal iyo dibid kaala socda barnaamijkan wadajir inay ku adag tahay in ay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal fahmaan fariinta ay jeedinaysid inkastoo maxaatiriga iyo mayga labadaba ay dastuurka ku qoran yihiin taas waan ka codsan lahaa waxaan kaloo ka rabaa dhinaca xasilinta dadaalada socda ee wasaaradda arrimaha gudaha barnaamijyada mashaariicda horumarinta dhinaca adeegyada bulshada la gaarsiinaya maxaa ilaa haatan idiin hergalay
horta inta su-aalaan aan ku jawaabno runtii sax waaye luuqada dastuuriga oo meelerays dalka wayb waaye qodobka lamaad oo dastuurka si sheego maay maxaa tiri oo lamaadee oo layskaro luuqada soomaaliga runtii qof kasta luuqadiisa ka barbaare ka dhaladay luuqada hooyadiisa ayaa ka hadlay anina luuqada umaadee waliba luuqada mayga runtii way rajeeyay dad badan inti fahmi doona dhan kasta soomaaliyana fahme luuqada yaaba isku fasixee marka saadan codsatay inti ana luuqada maxaa tiri aan ka hadla saasoo kale waan codsaday inti adayna luuqada mayga ogolaata sababtee luuqada soomaaliya anina iyo leyba ka hadla korin runtii su-aalo aydan fahmi mashaariicda oo adeega bulshada la deersiiyo waxyaabo badan naftarja qorshe waxyaabo badan oo qodsoomeen tusaale ahaan meelo hata dib loon qodsaday oo loon xoreeyay waxyaabaha la jeeyahay oo adeega bulshada wayba ku mid ah iskool intii oo meelaasayta lan qorsheeyay bacda macalimiin dadka meeleena lan jeey saas oo kale street lights ulanankaasoo wadooyinka oo laka dhiso meelarays nalalka nalalkaasi si bulshadiyoona intaasay iyo saas oo kale adeegyada bulshada lanka tirgala inta la deersay waa goobo caafimaad inta milaasila ka sameey iyo meelarays cadaalad adeega guud ahaan oo bulshada la deersii faday dhammaantood intii oo taas tusaale ahaan qorsho baniga degsana wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed oo liid gareeyas dhammaan wasaarado oo adeega bulshada biyaaya sida wasaaradda caafimaadka wasaaradda oo cadaaladda wasaaradda waxbarashada wasaaradda biyaha iyo tamarta dhammaantoo wayba dhiirigeliyaas intio seedan meerilo qofsaday siyoon injiyeen adeega bulshada ugu dambeyntii inkastoo xafiiska shaqada wasaaradda arrimaha gudaha aad dhowaan qabatay sida nagu maqaala ah qof dhallinyarana aad tahay soo shaqeeyey himilada adiga kugu jirta maxaa heer ilaa intee la eg ayaad doonaysaa inaad wax ka qabato maxaa isbedelaha doonaysaa inaad kusoo qardhiso wasaaradda maasha allah su-aalayadeedana fayla waay mahadsanta runtii ee qof kasta waybaan qorshaysana markiisu miyakooya inti wal isbedel silakooy runtii ana sax waaye wasaaradda hata lahayin magacaaway oo mislahayin bedeli waa wasa- ku cusubana laakiin dowlad in shaqeeyo kuma ku cusubin shaqaale dowli ahaay ilaa sadiisan hata laha dhaafay wasaaradda dastuurka way ka ahaay agaasimaha guud wasaaradda maaliyadda qaybta waxda oo economics dhaqaalaha ee agaasima waxda ka ahay wasaaradda arrimaha gudaha waan hata agaasima guud kaana lamada kunta mility way ka ahaay volunteer ilaa libilot marka taasaytii maanaha experiencegaasaytii iyo ah, shaqadaasaan haqobade wayba rajanka lahaa waana aaminsanaa intaan isbedel cusub sheeno doon haddii haata meelarayus dhisida qolaha deegaana haddii haata barnaamijyada waxaasaliinta oo dib u dhiskalanka sameeyo miilo la qabsaday iyo haddii haata barnaamijka oo dib u heshiisinta iyo dhab u heshiishinta dhammaantii wayba islahaa intii oo ka qayb qaada doon waan annagadu doon meelalay qof horseed ee horumar sameeyo aan oo kaalmaysado ilaahay subxaana wa tacaala ah, ducaada aan ku ducaaysoo kaalmaysado iyo dadkii hordhaan miilahan ka shaqeeyay oo aan dhaaman sida adfaysarada iyo la taliyaalka miilaroogan iyo dhammaan meelalaabis dadka anio shaqadu noo- noo qusayd noo- noo dhexayd oon ku horeeyay wasaaradda arrimaha gudaha oo federaalka wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedeed iyo dadka oo support gareeyaan barnaamijyada waataan ha sheegi iyo shaqaalaha wasaaradda aan hatan ku kooyay intaasay marka la iska dara way barajeeyay intii hore socod fayla iyo isbedel fayla wasaaradda inshaanadan waan rajadeena laha insha allah runtii fariin badan iyo jara aan injeedi lahay laakiin aan oo waqtiga cariiri ee ka faa'iidaysado wayba injeeday lama farayn tankooda waliba waa qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed eh wayba sheegay intii wadanku iskiskuleeyey haddii oo dowladaha hoose la dhiso intii oo garab dad ka siiyaan oo xumaan ka yerin arang haddii dib u heshiisiinta laga hadlo intio dhab u heshiisinan qaadan yoon dhimisho ha ka galan iyo haddii meeleeraay waxyaabaha oo xasaliinta ee la sameeyoon intiyo dadka ha ka dhiirigeliyaan si miilishar kalinkuweeriya on kuoyan oo si in sheegaan baahiyooyinka deegaanadaasi waayo wasaaradda ma ogaada korta baahiyooyinka deegaanka laakiin hooba community oo miilo degmooyinka ka jidan lahan weer way la codsaday intiiona sheegaan baahiyooyinka goonidan ee gaarkan iyo wadansha gabaani si hadhowti taas markaa fariintaasayta indire guud ahaan Ah, gaar ahaan wayba fariin indire dadka shacabka oo soomaaliya oo ku nool meelaraabis soomaaliya gudahanteed gaar ahaan dadka koonfur galbeed ku nool wayba indire fariin oo ah eh, intiio la shaqeeyaan wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan iyo guud ahaan dhammaan wasaarada arrimaha gudaha wasaarada oo ah wasaarada oo yacni koonfur galbeed oo ka jira ilaa labaatan iyo afartan kale iyo madaxweynaha iyo dhammaan dowladda intii la shaqeeyaan waayo isku le waaniyo wal ka deersii baran iyo mas agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mustafa cabdulaahi oo barnaamijka wadajir u warramayay ayuu kaasi ahaa waa hagaag iminkana ololaha cafis oo ah olole la doonayo in looga shaqeeyo iscafinta bulshada soomaaliyeed laguna xaqiijiyo dib u heshiisiin iyo nabad waarta oo soomaaliya ka dhalatay waxa uu soo bilowday sanadkii laba kun sideed iyo toban horraantiisii wax markii ugu horreysay laga xusay muqdisho iyo gobollada dalka iyo qaar ka mid ah dalalka dunida siddeed iyo labaatankii juun ee sanadkii laba kun sideed iyo toban haddaba sanad kadib ololahaasi markii uu soo bilowday maxaa iska bedelay siddeed iyo labaatankii juun ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban ayaa muqdisho iyo gobollada dalka lagu qabtay munaasabado dadka loogu baraarujinayay iscafinta bulshada iyo muhiimadda ay leedahay munaasabadii ugu weyneed oo muqdisho ka dhacday waxaa ka qayb galay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo weliba mas-uuliyiin kale oo dowladda ah cabdi muuse wuxuu ka mid yahay bahdii ololaha cafi soo bilowday haddaba sanadkan muxuuga doonaa sanadihii hore dadka isugu yimid magaalada muqdisho iyo gobollada dalkana maxay ahayd aragtidooda soo saaraha barnaamijka wadajir ayaa weydi Een, marka ugu horeysa horta een, waa mahadsan tahay waxaan dadkan isugu soo yeernay ama isu soo saaray een, warbaahinta qaranka raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka xaqiiqada sidaas waa iyo bogoga ay ku leeyihiin baraha bulshada waa telefishinka qaranka iyo raadiyo muqdisho waxaa kaloon isticmaalnay so- een, warbaahinta bulshada social media la yidhaahdo oo kale waxaa kaloon xiriir fiican la lahayn een, xukuumadda dadka shacabka ee caadiga ah iyo weliba duqa magaalada muqdisho iyo dhammaan howlwadeennada gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho waana taas tan noo saamaxday inaan helno dadkan aad u faraha badanne waxaa kaloo weliba xusid mudan in ay dadku meeshu ay soo wadageli waayeen oo een, far- arrimo farsamo darteed tirada ay qaadi karto een, beertan nabadda aan laga badi karin oo intaan aan kusoo koobnay marka tan waxay ahayd waxa lala yaabo waxay ahayd fursad fiican oon helnay ilaahay mahadiis waaye haddana waa sii soconaysaa kooxda cafisna waa suxufiyiin waa dhallinyaro waa aqoon-yahanno waa culimaau diin waa abwaano wasaaradda warfaafinta raadiyo muqdisho s n t v maamuladooda wariyayaashooda dhammaantood waxaan uga mahad celinaynaa garab istaagga ay muddooyinkii ugu dambeeyey la garab taagnaayeen ololahan cafis oo qayb ka ah samata bixinta isu keenista iyo isu qalbi xaarista ummadda soomaaliyeed sidii barnaamijka markaad aasaasteen cabdi muuse waxaad ka mid tahay dadkii cod dheer iyo galaangal u gelayay ee saxafi ah ee qurbaha ka yimid barnaamijka noocana in sidaa xooliga ah uu ku socdo maxaa u malaynaysaa inay sabab u tahay waa xaqiiqatan waxaan dhihi karaa horta wax walba ilaahay aa noo fududeeyey waana niyadeenna inamal acmaalu binniyaat waxaan horta aniga xaqiiqatan ammaan dibad ka imaado ammaan dalka jooga ee dadka dalka jooga laftooda marka aan fikraddii u keennay oo halkan ay timid waxaad moodaysaba inay anaga naga niyada wanaagsan yihiin xaqiiqatan wax wanaagsan in la bilaabo ah ma ahan wax inta badan sahlan laakiin haddana haddii dadka loo soo gudbiyo arrintu waa sii soconaysaa wanaaguna waa badana waxaan taas ula jeedaa Een, aniga hadda marka aan arrintan bilaabayay lafteeda nin saaxiibkay weli xashi layidhaha igu dhaliya fikradda ii keenay markuu keenayna wixii ka dambeeyey markaas waxaan islaa armay noqotaa xoogaa niyad wanaag iyo sama jeclo uun wanaagga layska rabo laakiin haddana waxaa ii soo baxday in arrintu ay sidaas ka weyn tahay oo aan maanta meesha aan joogno aan tegi karno haddeer waxaan aaminsanahay maadaama wacyigelintii iyo isu sheegistii barnaamijkan wuxuu ahaa ay soo dhammaatay wejigaas aan ka soo gudubnay oo dadkii la- lagu wargeliyey arrintan waxa ay tahay ololaha nooca u yahay hadda waxaan joognaa wakhtigii aan geli lahayn xaqiiqada dhabta ah oo ah in aan qof qof iyo qolo- qolo qolo iyo koox koox inta isugu tagno aan ka shaqayno ugu dambayntii ma jiraa guulo aad gaarteen xagga siyaasadda dhaqanka eh, bulshada soomaaliyeed heerka ay joogtay barnaamijkan ka hor marka aad bilaawdeen max- halkeeba hadda la joogaa bulshadu maxaa maxaa- maxaa qabateen horta marka ugu horraysa wanaagga qofku inuu afkiisa ka sheego oo hadalka uu ku hadlaho ay wax wanaagsan yihiin oo ummadda u nasteexaynaha guul ah marka guusha aan maanta gaarna waxaan dhihi karaa waxay tahay in dadku ay wanaag ka hadlaayaan aan iscafinno waa qayb cibaadada ka mid ah ilaahay aan cafis weydiisanay dadkeenna aan dhibaatada u geysanay iyo dadkii noo geystana waa is- cafisna waa siinay cafisna waa isweydiisanay taasaa ah guul la taaban karo inaan wanaag ka hadalno waad mahadsantaha cabdi muuse dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaraddeeda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo federaalku sidee arrintan u aragtaa saadiye maxamed cilmi waxa ay ka mid tahay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan dhinaca dib u heshiisiinta soo saaraha barnaamijka wadajir ayaa weydiiyey muhiimadda ay dowladda siinayso ololahan cafis wallaahi waa ku faraxsanahay ee, barnaamijkan ee, qabanqaabadiisaana qayb ka ahayd wasaaradda Ee, markaan aragnay dee dad soomaaliyeed oo isku xilqaamay in ay ka qayb qaataan ee, horumarka iyo nabadda iyo xasiloonida dalkooda ee ku dhawaaqay inay barnaamij cafis la dhaho soo hirgeliyaan Ee, wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka dee waxyaabaha ay aadka ugu ammaanantahay ka mid tahay inay garab istaagayso muwaadin walba oo soomaaliyeed ee wax wanaaga wada marka barnaamijkan qaybaan ka ahayn een, een, waana soo dhoweynay ee, waxaana diyaar u nahay inaan garab istaagno ummadda soomaaliyeed qof walba oo sidaan oo kale wax wanaaga la imaadana waan garab istaagi doonaa insha allah
si weyn ayay dadku ugu bogeen markaad soo hadal qaaday in dowladda federaalka soomaaliya golaha xukuumadda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ay garab istaagi doonto isla markaana aad horgeyn doonto eh, golaha xukuumadda ay noqon doonto arrin aad ka adres garayn doonto Eh, arrintaas bal eh, eh, si fiican noogu sheegto Een, waxyaabaha sida maalmaha dhale ee, een, een, munaasabadaha ah ee xuriyadda sida kowda luulyo xilaatanka juun ee, ee, shan iyo tobanka mey maalmahaas oo kaleeto waa maalmo u baahan in ay marto een, hanaankii ansixinta ee lagu qaramayn lahaa Ee, marka wasaaradda arrimaha gudaha maadaama ay tahay shayga laga hadlayo cafis cafiskuna uu soo hoosgalayo dib u heshiisiinta ay mandatekeena ay tahay ee waa mas-uuliyad anana- annagana saaran inaan geyno ee, ajandaha golaha wasiirada ay ku darto wasaaradda ee, kadibna kabinetkii sidaa lagu horgeeyo oo lagu ansixiyo marka annagu ka wasaarad ahaan een, inkastoo initiativeka sidaan hore u sheegaba uu wasaaraddu ugu jiray ee, hanaankii dib u heshiisiinta qaran ee lasoo lasoo lasoo dhammaystira sanadkan in la sameeyo iscafin iyo isku caloolfiyoobi soomaaliyeed ay muhiim tahay in soomaali inta ducaysato isku timaada iscafiyaan ayaan haddana waxaan annagoo tixgelinaynaa dhallinyaradan is-abaabule ee soomaaliyeed ee qarash ku qaadanaynin waxaan ay qabanayaan inaan garab istaagno brobosalkoodana aan hor dhigno codsigooda golaha wasiirada ee si loogu ansixiyo oo loogu asteeyo maalin iyagu gooni uma lahaanayaane dee waa maalin soomaaliyeed ee catigga ah marka ee sidee labaatanka juun probably ma noqon doontaa ma hubo waayo waxay dhex gelaysaa lixii labaatanka juun iyo kowdii luulyo oo laba maalmood oo munaasabada dhexda uga jirtaa ee munaasabadihii inay saas isku daba joogaan xoogaa yar maadaama shaqooyinkii iyo caqabado ku noqonayso ma hubo sidee noqon doonta laakiin maalin inaanu astayno waa wax naga go-an oo aan garab taagannahay haddii ilaaha idmo sidee ee hanaanka dib u heshiisiinta ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo ee barnaamijkan cafiska oo ugu dambeyn dib u heshiisiinta waxay ku dhammaanaysaa in la iscabsiiyo sidee isaga warqabaan maadaama aad tahay qofka ugu qaabilsan wasaaradda arrimaha gudaha ee gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha oo golaha xukuumadda aad joogto
barnaamijkan cafis waa tiir ka mida horta tiirarka uu ku dhisan yahay hanaanka dhabowshiinta qaran shan tiir waaye tiir ka mida waaye Een, waana udub dhexaadka in dadka inta laisu keeno ay grievanceskooda iyo colaadaha iyo cuqdiga isku haya inta ka hadlaan iscafiyaan marka annagu annagoo kaashanayna dee markaad dowlad tahay waxaa u baahan tahay shacabkaaga shacabkaana waa dadkan soo alifay ee soo hindisay barnaamijkan cafis shacabka qayb ka mida waa marka annagoo kaashanayna cafis ayaan rabnaa min degmo tuulo ilaa iyo gobol inaan ka hirgelinno barnaamijka cafis annagoo taageerayna kaalmaysanayna garab ka dhiganayna ee tiimkan soo hindisay cafise dee keliya aan joogna caasimadda ee wad- gobolka meel walba oo oo gobol walba joogo ee dad dalka dibadiisa iyo diaspora communitiga iyo dhex jooga inaan kaashano annagoo ayaga kaashanayna codkooda kaashanayna dowladdanu ay garab istaagaysa inaan u adeegsano sidii aan uga shaqayn lahayn iscafin guud ee ummadda soomaaliyeed si loo wajaho warheedha maxaa naga hadlaysan horta marka inta laisku imaado lais- runta laisku sheego waxaasaan kuu dhibay is- icafi lays dhaho ayaa haddana waxaa la dhahaa see derbigaan u dhisanaa marka say taas u timaado inay iscafino ee, waxaan waaye tiimkan waa qayb ka mida waaye tiirarkeenna wayna nagala shaqaynayaan insha allah arrintaa gaarsiinaysaa ugu dambeyn maxay tahay ee, dadka noocan dhallinyarada ay is-abaabulay dal iyo dibad islamarkaana boqolaalo dhallinyaro ah ay isugu soo baxayan fikirka hal abuureen waxaan leeyahay ee, waxaa arki doontaan qodxo badan waxaa arki doontaan dad badan oo jidgooyo idin dhigto dad badan oo idin mucaarado waayo sanadkan waxaa socota mucaaradad fashion waaye ee, wax kastoo wanaaga in laga hor imaado waxyaaba styliska ahay noqdeen een, ha u joojinina ee, fikirkan sidaa ku keenteen kuwa ka fiican oo ka qurux badan oo u keeni doontaan hore u socdaan leeyahay waxaan kaloo u sheegayaa ha dhegaysanina een, waxyaabaha lidka ah ee keliya lagu qoro social mediaha ee dhegaysta ee, u dhi- u u dhaganuglaada oo u taga oo oo garab weydiista madaxdiina waayo madaxda dalku waxay qof walba oo mas-uul dalkan ka ah oo diyaar u yahay inuu ka tago wax wanaagsan waxa wanaagsanna waxaa u horeeya ummaddaanu heshiiso marka waa laydin wada garab taagan yahay hore u socdaan leeyahay ha niyad jebinina qodxaha ha ku istaagtiin ha u dhutinina ee, soona kaashada dad badan shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay intaani in ka badanaa jirtay la imaada fikrada sidanoo kale oo wanaagsan qaybna ka noqda isbeddelka iyo horumarka dalka
sacdiye maxamed cilmi oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya oo barnaamijka wadajir ololaha cafi sida ay u arkaan uga warramaysay ayay ahayd saare shariif waxay ka mid tahay dadka ololahan sida aadka uga soo shaqaynaya tan iyo markii uu bilowday ololahani iyo sida ay dadka u arkaan iyo sidii eh, uu u guulaystay ayay soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macali maxamed uga warran
maanta hadde waxaan iskugu imaanay siddeed iyo labaatanka bisha juun hadda waa aragtaa sida quruxda badan oo loo xusay Ee, barnaamijka saddex sano dalkan ka socday waxaa wado ee, khubro soomaaliyeed dhallinyaro aqoon-yahano diaspora dalka gudihiisii Ee, waa barnaamij iskaa wax u qabso ah waa barnaamij ummaddan soomaaliyeed aan ugu talagalnay in quluubtooda iskugu keenno ma ahan mashruuc ma aha nabad iyo nolol ma aha mucaarad waa barnaamij iska leh ummadda soomaaliyeed uuna ka dhexeeya qof walba oo muslin oo raba inuu nagala qayb qaato aan soo dhaweynaynaa
adiga waxaad ka mid tahay dhallinyarada ee, sida weyn barnaamijkan saameynta ugu leh weliba dhinaca tenderka marka laga fiiriyo magac weyn ayaad ku leedahay Ee, barnaamijkan inaad ka shaqaysid maxaa kugu dhaleeyay Ee, horta walaalkay aniga dalkan kama bixin Ee, inta aniga aan jiro oon soo hana qaadayna waan indhaha soo kala qaaday dalkayga waxaan arkaan la liis dilayo dhibaato fara badan qof walba tabanayo soomaali qof walba waxbuu taban waxbuu tabanaya wuu bukaa markaan arkay barnaamijkan inuu yahay barnaamij ummadda soomaaliya isku keeni karo anigana aan ka mid ahaa aqoon-yahanadii dalkan iyo dadka usoo ifbaxay oo hami sare u leh inuu dalkan wax ka bedeli karo haan- noq- aan ahay mulkiilaha ugu dambeeya dalka maxaa diidaya marka annaga inaan ka mid noqono si ummadda iskugu soo dhowano waayo dad fara badan maanta tusaale waddamo fara badan loo soo qaada sida ruwanda oo kaleeto isku diin maaha isku dhaqan maahan soomaaliya maanta waxaan nahay dad isku diin oo isku dhaqan oo isku luuqad ah dadkaas aad aragtay baa kelmada cafis waddankooda ee dib iskugu soo celiyeen fama bala annaga marka maanta haddaynu nahay dadka dadka iskugu soo dhow oo isku diinna oo isku dhaqanna isku afnahay maxaa diiday inaan ka shaqayno ummadaheenna walaaleenno marka waxa igu kalifay igu dhiirageliya waxay tahay waxaan u baahannahay number one waa nabadda taasaan u aamanayn soddon sano ma haysanin nabad maalin walba qabiil baa maqalnaa dhibaataa maqalnaa soomaaliya waxaan haddana maqalnaa dalal shisheeya dalkeena ku soo duulayo dadkii soomaalida way kala dhantaaleen haybadii iyo sharaftii iyo quruxdii iyo taariikhdii wanaagsaneed ay lahaayeen way luntay marka annaga maadaamaan nahay jiilka dalka hanan lahaa waxaa aniga igu dhiirigeli waxay tahay inaan aniga ka mid noqdo ololahan ka shaqeeyo oon history aan ka galno beri ka maalin kuwii dalkii bedelay ma jiraan marka wax khidmaad ah ha noqoto wax qarsoon ama ha noqoto wax la rajeynayo wax qofka dhaqaajinaya ayaa jira oo dadku ay ay yidhaahdaan shaqadan waxaa loo qabanaya si ujrada loo goosto adigu maxaa tahay ma jiraan wax dhaqaalaha oo ku baxa barnaamijkan cad horta ee, aan kuu sheego aan ku kala qaado dadka soomaalida dhibaatada ugu weyn ay haysata aan kuu sheegaya wax walboo socda mashruuc baa laga dhigay soomaaliya soddonkan sano markii dhibaatada ku dhacday waa loo soo duulay hay-ado waxaa u soo duulay dalkii raba inay ka shaqaystaan far walbood qaadid waxaa la leeyahay waa mashruuc fan baa lagu bixinayaa wax yar adiga aad samayn karta waxaa lagu leeyahay waxaan haddaanan mashruuc ku jirin mise lacag ku jirin annaguma qaban karno waa wax saddex qof oo soomaalida isku imaata qaban karto annaga marka ma jirto wax annaga mushaaraan ku qaadano waa tabaruc shakhsi walboo soomaaliyeedna waa uu u furan yahay websaytaan leenahay twitteraan leenahay facebookaan leenahay qof walboo soomaaliyeed oo raba inuu cafis nagala shaqeey maanta waa soo dhawaynaynaa ma bixino mushaar annaga mushaar kama qaadano waxaan nahay dad isxilqaan isku xilqaamay dalkooda inay dib u soo celiyaan noqdaanna taariikhda kuu beri baal ka gala si dalkeena uu dhab u heshiisiina sax ugu dhacdo hooyooyinkeena aabooyinkeena walaalaheena daafaha dunida ku dhibaataysan oo lagu dhibaatanayo dalkoodii quruxda badan oo istiraatiijiyada u soo noqdaan say haybad iyo sharafa ugu noolaadaan maanta taaba igu dhiirigelisa maahane anniga wax mushaar iyo ayago kuwa kale ka shaqaynayaba ka qaadanaya haba yaraatee ma jirto zaara shariif oo ka mid ah bahda ololaha afis oo barnaamijka wadajir uga warramaysay sidii barnaamijkan uu uga hirgalay muqdisho iyo gobollada dalka iyo qaar ka mid a dalalka dunida ayay ahayd iyada ayaa u dambeysay barnaamijkii wadajir ee toddobaadkan ciddii u saaya waxay dib kaga heli karaan barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho dotnet iyo sidoo kale barta facebook ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo weliba baraha bulshada ee barnaamijka wadajir halkaas oo aad inoogu soo diri kartaan aragtiyihiina la xiriira barnaamijkan inta aan markale dib ugu kulmi doonno nabadgelyo insha allah shicibiyaqow wanaagsani waxyaayagii rumaadow wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane anisweeshano walaalayaal wada jirno walaalayaal anisweeshano walaalayaal wada jirno walaalayaal